Şadarya, komiserim, lan komiserim.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugun sadayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaada sana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo bay dhabo hamiin fayla dhugunsadayaal walibwaa hamiinama talaade waa arbaanihe hoydayta taariikhda miilaadiga walibaya ka beegantaa labaati lamada bililixaad sannadka lamaada kun labaatii kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal weliba ku mid ahaa maamulka degmada baydhabo oo hasaari amarka dareera dhammaan dadka shalgadiisan ee ku nool magaalada iyo xubnihii in- xu- iyo weliba magacaabay xubnihii weliba saas haato maamulka sameey magacaabis lanka diyaar garoobow maalmaha xurriyadda soomaaliya xubnaha la magacaabi tirahaang meegaw amarka maamulka hasaari amar nooceew barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya oo weli ku sugan degmada waajid ee gobolka bokool oo kulamo shalgadiisan kuwada magaalada kolonkiin dambey geeka ay la qaadadi hadmayse lanku hadali kolonkaas barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal lama sano kureed ma isbeddeli xaaladda ammaan degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed al-shabaab weeraradii haka qaadaysi magaaladaas wili wedde mise dhimisya ka samayti haddii iyo dhinti een sabab hay barnaamijka sinkahayna dhegaystayaal garsoorka iyo reedandhisowka dowladnimada soomaaliya unhaysana iyo xurriyadda soomaaliya sidii kokoyti weliba ka fa- weliba falanqayi doone brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya haddana xildhibaan ku tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal soomaaliya welibaya galay xaalad adag oo doorashe weli weliba jale khilaafaad siyaasadeed iyo kalsooni daryo muujiyaan siyaasiyiinta soomaalida ay ku midde siyaasiyiinta maytabadahayaan soomaaliya xaaladii mayn isbeddeli doona barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya oo guulo ka sheegday dagaal ku dhihi qaybo ku midda gobolka shabeellaha dhexe dagaalkaas deegaana see ku dhiya ciidamada dowladda goolnoocay sheegadeen al-shabaab se ku hadalana guulo dowladda barnaamijka ka dheegi doontaan dhegaystayaal siyaasiyiin xildhibaano iyo shacabka soomaaliyeed oo si wada jira handhawaay xilli doorasho oo dalka galahaya shacabka may tilmaameen may farin adareen barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal soomaaliya iyo etoobiya weliba galana heshiis ganacsi soomaaliya weliba idhoofiya semalay soomaaliyana weliba laandhoofiya jaad taas micnaasha ma- taas micnaa taasay weliba in lishal in in lisdhaafsada ganacsiga lamaada dhina haddaba heshiiskaas soomaaliya guul i guuldaro may isbeddeleh koror doona wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda yaa arrintaasee ku hadali doona barnaamijka siinkahayna dhegaystayaal dhinaga kale qaar ku midda shacabka soomaaliyeed weliba nasiib daro ka tilmaamana heshiiska ganacsi ee soomaaliya iyo etoobiya shal saxiixdeen barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal qodobadaas iyo qodobadii kale hanay korriyo barnaamijka ka dheegi doontaan xasan aadan khayr iyo barnaamijka haskadabridii waana sanaa hayhay kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystayaala ka dhowaada fiidfayle dhegaystayaal si kasta isin indhaga haytan idaacadda maqalshay hasiindeerahay dhammaantinba maamulka degmada baydhabo iyo weliba usa amarha kurogay dhammaan dadka shalgidiisan ee ku nool magaalada iyo ganacsatada saas limada maamulka waliba magacaabay guddigii ka shaqayn lahaayeen diyaargarowga maalmaha xuriyadda kulankaasay indhexeey maamulka dhatis madiha dhammaaday weliba warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo guddoomiyaha guud ee gobol guddoomiyaha guud ee degmada xasan macalin axmed iyo oona kuwarbi awaamiirta iyo guddiga magacaabeen oo farming indireen
guddiga oo gee kala mahay guddoomiyaha magacaawi ani la shaqeeya gacan lukusiyo beledka la qurxiyo artay lankasta tukaanka kiisheey artay may buaha walaay awaamiir ee la faro mise goobtiis ganaas mise gurisheey ani hogaansamo mal arago koro lan hortiis qashan yaado mal arago koro lan gurishay arday alankan kirinayn alankii koonfur galbeed iyo kii dowladda federaalka lankasta shaks geeka laku bilaabo malku waayo kor cidii laku waayo ganaah yaa mutaysadaas hadhow may kale aan ka baaqayahi bulshada ka nool degmada baydhabo anoo ku faa'iidaysa shirkan jaraa'id inii la shaqeeyaan ciidamada amniga sida booliska iyo arday nabasugudda ciidama amniga eba shaldugun inay gacan siiyaan la shaqeeyaan maadaama hanay dareerto ka juun iyo kowda luuliyo intii gacan ku siiyaan la shaqeeyaan taasna bulshada aan ka baagee undhonga danteenka jarta shaksi gooni alinka kaalmaya umalee geeka beredka nabadda ku jarta araga haytaan marka nabadaad ka dhonga anfacaasa maylasiinku fada inay gacmo isqabsano dowladda arday gacan la siiyo maybuu ahaa yaalisiinku baahanya wadanteenka jarow marka meel nabad anku jarna ogtiin malka iba hataa malka ibaadaysada koro anta masaajidada geeka laka ibaadaysada hayo hadda intaasi may bua nabada ilaahay alxamdulilah dowladnimada la ka halay marka may codsadaan aha ani gacan la siiyo ciidamada amniga tumanka xaafadood yoona ma inka baagana ani hooliyo ka jaran horta badadaalaayeen ani amni iyo dhallinyaradii tumukaafod ka noolayd amniga intii lama jabbaaro ilaa maxanay dhow ah ka juun koowda luuliyo doorashadii oo koonfur galbeed marka oo dowladda dowladda dhaxa ayaan ka gobada doono koonfur galbeed walaas dhan isdaba saaranyiin hundurmo ma jarto jiif ma jaro walkala ma jaraan yaantan intii walaas dhan ku dhammaadaan mayl isku faday intii lankasta hooliulahaay iyo horta bala dadaalay lama jabbaaro lin baahanye oon oo gacmo is haysano ilaahay may ku tuuganahay ani oo si nabad ah noo ka gudbi walaan ilaahay int may ku tuugana ani oon oo gacmo is haysan oon dowladeen iyo shacabkan ani samasama nabada kowda luuliyo ka juun kowda luuliyo doorashada walaa dhanba samsamanin ka dhammaayo waa shir ku saabsan xorriyaddii dalka soomaaliya xorriyaddii dalka soomaaliya waa ogtiin juun baa fooda lagu haysta waa juun waa markii calanka soomaaliya lagu bilaabay gobollada waqooyi galbeed waxaa ku xiga waa la socotaan kowdii luuli marka xurmadda uu leeyahay calanka soomaaliyeed in sharafta uu leeyahay karaamadiis iyo in yani muxuahay la qiimeey oo loo istaaga waa waajib ummadda soomaaliyeed oo dhan yani waajib ku ah shacabka soomaaliyeed meel kasta oo jooga bad i beri muxuahay dhammaantooda nin kasta oo maanta soomaali ah meel kasta uu ku nool yahay waa maalintii yani muxuahay xorriyadda iyo qaranimada soomaaliya xorriyaddii calanka la qaatay waay ama juun ama kowda luuliyo waa wakhtigii fooda lagu hayo shacabka soomaaliyeed dhammaantooda way qusaysaa waddan calan lahayn na waxaa waddan oo xor ah ma ah dalka calankaasaana ku joognaa ilaahan ka joognaa calankaasaan qadarinaynaa qadarmudunaa naguna marka waa ku khasbannahay inaan diyaargaroowna meel kasta oo soomaaliya joogtay waa la diyaargaroobayaa waa ogtiin ama gobol ha noqoto ama state ha noqoto ama degmo ha noqoto ama caasimadi ha noqoto waa waajib ummadda soomaaliya saaran waay hase yeeshee annaga hadda waxaan joognaa baydhabo degmada baydhabo anu waxaan nahay maayarka degmada baydhabo Ee, baydhabona waxaa waay ee, kumeelgaarkii caasimadii maamul goboleedkii koonfur galbeed waay waxaa degan fadhiya xafiiska isku yaala madaxweynihii iyo wasiirada iyo muxuu ahay ee, baarlamaanka dhammaantooda waxay ku nool yihiin xafiisku xafiisyada yihiin yani muxuu ahay ay ku shaqeeyaan degmada baydhabo maadaama dowladdii halkaa joogta oo madaxweynuhu hormeed- oo hormood ku yahay cabdilcasiis xasan maxamed xafgareen ee, ilaahay xafid xafidulaahi madaxweynena halkaa fadhiya inaan muxuahay xormeyno waay maylanaayso muxuahay xafladaha qeymada leh oo qadarinta leh sida muxuahay lix iyo labaatan juun iyo kowda luuliyo sidaa daraaddeed waxaan maanta aan xafiiskeen u fadhinaa anagiyo mas-uuliyiintii maxaa la idhahdaa iyo muxuahay u fadhinaa guddi inaan ma- magacaawno guddigaas oo uu gudoomiye u yahay gudoomiye ku-heenka ee muxuahay arrimaha bulshada iyo gudoomiye ku-heenka gudoomiyihii maxaa la idhahdaa dhalinyarada ee degmada baydhabo iyo ku-xigeenadiis
hagaa ka dhegaystayaal barnaamijkii la dareertaan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur iyo weliba magaalada eh, eh, waajid ee gobolka bokool kuwada dhaqdhaqaaq use kula kulmahay dhammaan odayaasha dhaqanka ururada bulshada iyo xubnaha golaha deegaanka degmada maamulka gobol iyo heer degma kulanka gudoomiye wasiirka weliba goobjoog ka haayay gudoomiyaha guud ee gobolka bakool iyo gudoomiyaha degmada waajid iyo ku-xigeenshey intaasay kureed muhiimadda kulanka weliba warbaahinta la wadaagay maxamed macalin yuusuf gudoomiyaha degmada waajid wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha gobolka bokool oo ilaa iyo shalay galab ilaa maanta kulamo yeelanayay oo ururada bulshada iyo maamulka kulamo la kala yeelanayay Eh, saa la socoteen ama ah arkayseenba een, kulamo gaargaar ah ayay yeelanayeen oo is-xog waraysi ah Eh, dadka deegaanka lagu wareysanayo ururada bulshada lagu xog wareysanayo Een, sidaas la mid ah maanta waxay kulan la yeesheen een, golihii deegaanka oo degmada waajid ka dhisnaa cusbaabay ayay kulan la yeesheen een, wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha gobolka bokool Een, alxamdulilah si wanaagsan buu isu xog waraysigaasna noogu soo dhammaaday
weli dhegaystayaal barnaamijkii la dareerta lamasano kureed isbedel inaga ammaanka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose sadow taliyaha ururka tumiyo afaraad guutada tumiyo afarta oktooba gaashaanle cabdiraxiin maxamed muunyo iyo la hadlay warbaahintu soona ku warbiyey xaaladda amni ee magaalada iyo walaa iska bedeli magacayga oo afaran waxaa weeyaan eh, gaashaanle cabdiraxiin maxamed muuye maxaad waa taliyo ururka afariyo tobanaad ee guutada afariyo tobanka oktoobar alxamdulilah ilaah in lagu mahdiyaa waaye marka ugu horeyso Eh, sababteedana waxaa iska lahaa eh, dad badan iiga horeeyey iyo saraakiil iiga horreysoo isku bedeshay oo aniga hadda ugu dambeeyo intaan joogo waxaa iiga horeeyey gaashaanle eh, magaci- gaashaanle axmed gaashaan nin la yidhaahdo taliyaha guutada ahaan jira waagaas oo kaalin weynna ka qayb qaatay isdhexgalkan bulshada waxaa ka sii dambeeyey nin la yidhaahdo eh, dhamme cusmaan muuse maxamed oo aniga xilka aan kala wareegay haataana anaa joogo alxamdulilah eh, dadka magaalada markaad wareysato iyo markaad jaanqaado waxay kuu sheegayaan ciidankan afar iyo tobanka oktoobar inay wax badan badan badan badan ay ka bedeleen xagga amniga xagga isdhexgalka bulshada ummadday ku dhex milmeen nimankan nabaddiidka ah oo annaga aan u naqaano ugus ururka gumaadka ee ummadda soomaaliyeed oo shabaab waa waxa weeyaan mar walba waxay ka faa'iidaystaan wax yar hadday bulshada dhexdeeda ahaan laheeday adigu fursad yar hadday helaan oo amniga ay ku qalqalgelin karaan way ku dhaqaaqaan wayna samaynayaan annagana taas ka maamul ahaan iyo ka amni ahaan aad iyo aadaan ugu tabaabushaysannay innaga u marayna bulshada deegaanka Eh, hadda intaan joognay ma arag shakhsiyaad gaara oo amniga lid ku ah laakiin eh, bini aadanka intuu joogo ama intuu soo jiray rabshad iyo qalalaasi iyo wax lama waayo sida ugu xikmadaysan iyo weyga ugu wacan oo loo qaadi karo in waxaas looga hortagaana samaynaa markii la fuqsan waayana weli maanan arkin wax oo heer wax la fuqsan waayo kadibna markaas aan ka ra- aan ka samayno rogaal celis balcelin oo aad saameyn u xunkaynayso sida geeri ama dhaawac ama bulsho kala yaacdo laakiin wax walba waxaan ku dadaalnaa wadada wanaagsan inaan ku raadino oo aan ku xalino annagoo la kaashanayno eh, maamulka la kaashanayno odayaal dhaqameedka la kaashanayno bulshada noocyadeeda kala duwan oo dhallinyarada ugu horeysa iyo haweenkaba taas boqolkiiba boqol heerkeed ku qiyaasi kartaa waxaan ku qiyaasi karaa boqolkiiba kun heerkaas waayo habeenka ka dhisan halkan ururka habeenka xiriir waan la leenahay haddaan nahay saraakiishii ee, ururka dhallinyarada xiriir waan la leenahay dhaqanka odayaasha noocyadooda kala duwan beelo kastay ka soo jeedaan xiriir waan la leenahay dhan kastoo bulshada u ah magaciisii madax xiriiraan la leenahay wax walba horta waxaa kaaga horeeyo dadka waxaa hadda aan u sheegaa horteeday maqleen Ee, wax badan oo la sameeyey way jiraan oona lagu guulaystay oo natiijadeediina la haysto alxamdulilah
weli dhegaystayaal barnaamijkii iyo la dareertaan brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya haddana ee xildhibaan ku tirsan baarlamaanka weliba ku hadalay reedindhisowka dowladnimada soomaaliya xukuumaddii daaliq- da- daakhiliga hayti doorashooyinkii soomaaliya hamarti iyo bilowga dowladnimada soomaaliya iyo dastuurka soomaaliya heerarkuus hamari brofesorkii arimogasay ku hadalay
dowladnimada casriga ah waa mid laakiin ka hor maxay ahaan jirtay soomaaliya haddii la isweydiiyo waxa weeyaan eh, ereygan stateka daad ka dhawaajisay sideeda horta waa magac mae waa xaalad weeyaan Ah, whats your st- eh, state of health haddii lagu yidhaahdo oo kale marka kun iyo maxaa lahay qarnigii shan iyo tobnaad ilaa lix iyo tobnaadkiiba xataa yurub laftirkeeda fahamtay bilowday nidaamkan state la yidhaahdo in maaragta hadda loo isticmaalo casriga ah markaasay soo bilaabatay waxaan ugu horeeyey eh, ninka la yidhaahdo muxuula mikaveli ayaa ugu soo horeeya kelmadda state isticmaalay oo asna laakiin wuxuu ku sheegay meel ay waa waa xaalad buu yidhi baashan waxaa weeyaan meel kastoo bani aadam jooga xaalada ka jirta meeshii xaalad jiran waa inuu xeer jiraa saasay ku timid sheekada marka micnaheedu waxaa weye qabiil baa la-aan jiray soomaali qabaa'ilkii waxaa weye wuxuu leeyahay shir iyo tol tolkoo shira ayuu leeyahay wixii iga- yani hadday nabad galayaan hadday dagaal galayaan hadday dhiig qaadayaan hadduu guur yahay waxoo dhan waxaa laga goyn jiray shirka tolka marka kaasaa keenaya marka soomaaliya eh, dowlad ma ahaan jirin waxaa weye xaalad ma jirin lama dhihi kara xaaladaa jiray xaalado waa jireen xeerna waa jira ay ku dhaqmaan oo dhexdooda ay isku dhaqaan ama qabaa'ilka kale ay kula dhaqmaan taas tii hore waay laakiin haddaan idhaahno goorme iste- dowladnimada casriga ay soomaaliya noqotay haddaa u fiirsato ee- ee, ma geli karnaad sheegad laakiin eh, gumaysigii oo u tartami jiray marna ingiriis waa mar talyaani waa isdhaafdhaafkaasaa jiray laakiin markii ugu dambeyso dowlad casriga ay bilaabanayso waxaa weye markii oo qaramaha madoobay oo soo sii toban sano eh, in lagu kobciyo afis maxamiyadii marka maxamiyaday maxay tahay waa afis eh, administrazione fiduciaria italiana soomala afis marka fiduciariga muxuu yahay waa maxamiyad maxay tahay tobankaas sano waxa weeyaan dadakani ma gaarin garaadkooda inay maamul dowladeed samaystaan oo ayaga isdhaqaan ismaamulaan saa daraaddeed toban sanaan ku siinay inaad ku gaa- garaad kobcintooda aad samayso oo aad soo gaarsiiso heer ay ayaga ismaamuli karaan oo ay dowlad noqon karaan ay u madax bannaan yihiin maamulka arrintooda imaanaya ist- kolonyo maaha waa kobcin maxamiyad masalan eh, waqooyigan waxay ahayd british protectorate marka laba micno ay kala leedahay fiduciaria oo s- koonfurta iyo protectorate oo macnaha ay kala leeyihin waxaa waye british protectorate ingiriisku waxaa weeye si tab buu leeyahay oo eh, waxaa markuu wax kula qabsanayo si uga bixi lahayn waa kasii fekeraa marka markuu dal u yimaado odayaasha u yeeraa waxbuu ka seexaa micnaheedu marka waxaa weeye protectorate aan ku ahay, anaa ku daafacay anaa ku daryeelay micnaheedu waxaa ula jeedaa dowladnimo yani gobonnimadaada ma dhumayso waa dowlad itaaliyar oo dowlad itaal roon u dhiibanaysa arrimaheeda qaarkood yani sida difaaca oo kale iyo arrimaha dibadda iyo waxyaalahaas ay u dhiibanaysa adiga iyo maamul laakiin gobonnimadaada waa haystaa marka protector baa ku daryeela may cadow kaa hor yimaada anaa kaa hor joogsanaya sidaas arrimaha dibadda anaa ku haynaya gob- gobna waa tahay oo adigu matii oo isticmaalay marka protector halkaasay ku imaanaya tan halkan laakiin waxaa way kobcin gobonimadii waad leedahay laakiin waa lagu kobcinaa si aad keligaa u madax banaanaato isu maamusho marka tobanka sano lagu sheegaya united nation oo ay korjoogteynaysa talyaani waa la korjoogteynaya administrationaha waa la korjoogteynaya waxaa korjoogteynayay niman oo UNka ay magacawday oo oo oo ku ilaalinayay mar walba report uu bixiyaa uu geeyaa halkaasay ii maraysa halkaasay ii maraysa marka sidaas daraaddeed waxaa weeyaan tan intaa waa fitish administrationka waxaa kobcin garaadka in la gaarsiiyo soomaalida garaad ay ayaga iskood isu maamuli karaan u madax bannaan yihiin dalka ka shaqayntii marka waxaa weeya inay dhisaan waxay ahayd ee, talyaaniga marka oo lasoo siinayay warqadan asagoo lagu siinayay ee magaciisa administrationaha waxaa lagu soo lifaaqay dastuur mabaadi'da dastuurka lagu soo lifaaqay mabaadi'daas oo dhowr qodob ku saabsanaa waxaa adiga waxaa lagu dhaqaayay soomaaliya eritrea iyo libiya dhowr iyo toban qodob bay ahayn oo- oo soomaaliya u ga- qaar qaar soomaaliya u gaariyeen qaar libiya qaar qaarna guud ay intii talyaaniga dalka gudmaysan jiray markii oo laga qaaday fashistiya laga qaaday demoqra- waatay demoqraati noqotay dee yurubna waa isu heelisaayoo ninkan fashistu ahaa demoqraati uu noqday hala soo kobciyo yaan sharafta laga qaadin soomaaliya ha loo celiyo waxaasaa layidhi inkastoo ay dooda jireen israel iyo axsaab badan ay ka doodeen oo ay isku khilaafeen toban sano mar alma qaaraa yidhi qaar baa eh, dad oo xataa ka mid ahaa israel baa waxay waxay tobankaas tobanha lagu dara dhahay qolaha h d m s ilaa xisbiya degel iyo midable waxay tiri soddon sano ayaan ahaan- ayaan ku gaari karnaa toban sano anugu yar tahay waa ayaga waxay fiirinayeen maxamiyadda ha yara- eh, toban sano eh, toban sano waa anugu yar tahay soddon sano ha laga dhigo xisbiyaa keentay leegada waxay keentay toban sano dad leegada ka mid ahaa sida ustaad cusmaan oo kale wuxuu lahaa tobanku waa yar tahay toban kale ha lagu daro marka nimanka oo toban ha lagu daro ama laba soddon ha laga dhigo dhahay waxay fiirinayaan kubcinta dhaqaalaha iyo magaciise dhisidda kaadarkii oo la dhisi lahaa oo magaciise ahaa iyo infrastructureka yani eh, kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan in la sameeyo iyo dadkii maarata eh, is- iskoolada la furayo lasoo yani garaadkooda lasoo qaadayo tobankii sano waxaa dhismay marka hay-adihii baa dhismay konsilio territorial horta waxaa jirtay eh, golaha deegaanka wax la yidhahda ayaa lagu furay lagu bilaabay golaha deegaanka wuxuu ka koobnaa ya consilio territorial ay dhahayeen kaasaa lagu bilaabay odayaala la tashanaya markii hore warqadda oo eh, aan ku sheegayo oo perso- en, ii sheeg eh, warqadda afiska lagu soo siiyey wilaayadiisa ay soo siisay mabaadi'da sur ku lifaaqan wuxuu oranayaa administratoraha ama maamulaha talyaaniga ah waa ugu yaraan inuu shan qof golo shan qof ah oo soomaali ah u kala tashadaa waxba u qabanaya marka baarlamaanka hadda laba boqol toddobaatan iyo shanta ah shan qof buu ku bilaawday Ah, markii dambe golihii oo territoriaalka la sameeyey way soo kobcday soomaaliya ajaaniba ku jiray waa laga baxay konton iyo sagaalkii waxaa noqotay eh, maxaa doorashadii ugu ugu horeysay oo golaha golaha marta ee shacbiga uu bilaabanayo boqol iyo labaatan iyo waxay isku socdeen sagaashan buu ahaa dhinaca koonfur soddon iyo saddexna waxay ka imaanayeen waqooyi iyo lixdankii way saa isku darsameen boqol iyo labaatan saddex kun marka waxaa golihii qaranka koowaad markaasuu bilowday laakiin soomaaliya koonfur xaggaa hadda taa doorashada soo jiray tan oo munishiibia jirtay lagu dowladaha hoose lagu soo dooranaya waxaa jiray eh, tan oo golayaashan oo tiri- ge- geya ee deegaanada la dhahay waa lasoo dooranaya laakiin kan ugu muhiimsan waxaa waaye kan kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sagaalkii kon iyo sagaalki waxaa waaye waa baarlamaanka noqon doona kan waqooyi ku biiri doona sagaashanka xubnood oo ahaa oo wada soomaali ah oo hindigii iyo wixii talyaani kulli laga bixiyey sagaashan buuray ahaayeen marka ayagoo marta maarsa la doortay eeg bisha maarso konton iyo sagaalkii int- ha- hal sano ka hor Bi- ba- doorashooyinka maarsa ay dhici jireen halka kul mar walba marka oo xilli roobaad ma ah oo maarsa lagu beegi jiray kuwa oo dowladda hoose novembera lagu beegi jiray marka kan ayagoo magaciisa sanad jooga sanad eh, maars ha sanad bay joogeen iyo magaciisa ayaa kusoo biirtay eh, kii baarlamaankii waqooyi marka isku darkaasuu ka samaysmayaa Eh, jumhuuri yani maaa golihii koowaad uriyadii koowaad waay laakiin waxaa lasoo doortay kontonkii shan sano u ahaa magaciisii xilxayntiisii isagoo hal sano jira ayaa somaliland kusoo biirtay xornimadii julaay oo markaa waa magaciisi eh, waa- marka jumhuuriyadii koowaad dhisantay golihii koowaad buu noqday dastuurkaa la ansixiyey wadajir ay u ansixiyeen oo luli oo la qaadan doono julaaydaas ayaa loo ansixiyey markii la ansixiyey marka administratoria weli jooga oo kan waxaa lagu dhawaaqayaa kowdii luuli oo habeenkii oo lagu dhawaaqayo marka qofkan waxaa la rabaa administratoraha talyaaniga ah qofkii la wareegi lahaa la rabaa marka booskii madaxweynaha isagaa joogay oo maamulaa la dhahay administratora la dhihi jiray marka waxaa loo baahday in markaa eh, madaxweyne la doorto marka waxaa kaloo jirta dastuurkii baarlamaanka ansixiyey laakiin dastuurka wuxuu dhahay waa in afti loo qaadaa dadweyne marka aftii lagama gaari karin waxay go-aan ku gaareen marka madaxweyne hal sano inay doortaan hal sano keliya xilkiisana uu yahay inuu referendumkaasi yani eh, aftida qaran dastuurka uu soo qaado saasaa marka hal sano loo doortay lixdankii marka lixdankii ilaa lixdan iyo kow- markaasaa madaxweyne rasmi ah loo doortay lix sano ah markaa markaasaa mar kale la doortay marka dee golihiina waxaa isaga markii golaha uu wareejiyey waxaa waxaa la wareegay guddoomiye cusub isaga wuxuu go- hal sano ma ahaa meesha sanadkii markuu referendumkii dhammaystiray
Adu shaqaynaya, adu shaqaynaya.
hagaa ka dhegaystayaal weli barnaamijkii ayaa la dareertaan soomaaliya weliba ay galahay tahay xaalad doorasho weli weliba jira khilaaf siyaasadeed oo ay tabada hayaan siyaasiyiinta soomaalida yuusuf xasan mursal weliba ku mid ee siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho weliba ku warmay xaaladda dhabte iyo siyaasiyiinta weliba ku tabadaan xukuumadda haddi jarta ilaa sanadkii lasoo dhaafay ayaa laga hadlayey arrimaha doorashooyinka labada kun iyo labaatanka waxaa la dhihi jiray barnaamijka ee- ee doorashada doorashada soomaaliya ka dhacda ama ka dhacaysa labada kun iyo labaatanka ayaa la dhihi jiray maanta waxaa lagu jiraa labada kun kow iyo labaatanka wakhti badan ee, ayaa ma aragtay arrimaha doorashooyinka iyo sida ay u dhacayaan lagu muransanaa wakhti badan ayaa laga soo lumiyey dadka soomaalida sida aada la socoto madaxweynaha hadda xilligan ee, jooga ee, villa soomaaliya fadhiya afar bilood ayay sii cararaysaa ee, wa- ma- markii ay u dhammaatay muddada ee, constitutionka uu ogolaa ee afarta sano ahayd Ee, markaan ku imaado su-aasha ee aad i weydiisay jawaabteeda ee, waxaa jira oo weli ku hareeraysan ee, arrimaha doorashooyinka ama doorasho xur iyo xalaal ah oo ka dhacda soomaaliya waxaa weli ku hareeraysan ee, shaki fara badan iyo kalsooni darro ee, ku aadan ama ku saabsan sida loo soo dooran doono ama loogu soo wada tartami doono muxaafad iyo mucaarad ay ugu soo baratamayaan kuraasta baarlamaanka ee ka dhici doonta ee shanta go- maamul goboleed ama shanta dowlad goboleed iyo ee magaalada muqdisho oo status gaar ah ee lagu dooran doono een kuraastan ka imaanaysa somalilan ee waxaa weli jira inkastoo heshiisyo siyaasadeed la gaaray inkastoo shirar badan fara badan ee maaragtay ii sheeg maaragtay madaxdii soomaalida ee mucaaradka iyo iyo muxaafadkaba ay isugu yimaadeen haddana waxaa la joogaa meeshii ugu dambeysay oo ah hirgelinta arrimaha doorashooyinka oo loo hirgelinayo si technicali ah ama si farsamo ah taas ayaana u baahan in maaragtay si fiican maaragtay ii sheeg ay u dhacdo ee, doorashada ayna ka qayb galaan maaragtay muxaafad iyo mucaaradba waxaa loo baahan yahay in la sugo waxaan la yidhaahdo electoral security-ga doorashada amnigeedu waa inuu sugnaadaa qofka ololihiisu waa u- waa inuu u madax bannaanaadaa ee qabiilka kursigiisu waa inuu u madax bannaanaadaa ee markay timaado soo xulitaanka ergada ee markay timaado ee maxay ahayd dadka ka qaybgalaya ee u baratamaya dhammaan broseskii waa inay martaa ee sida aada la socotid dagaalka siyaasiga ah wuxuu ka socday magaalada muqdisho labadii sano lasoo dhaafay ee labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun labaatan iyo kooga oo aan ku jirno dagaalka siyaasadeed halkan ayuu ka socday ee waxaa laga wada hadlayey hanaanka ama qaabka ay yeelanayso arrimaha doorashooyinka hadda waxaad moodaa dagaalkii siyaasiga ahaa ama tartankii siyaasiga ahaa in loo raray ama uu u wareegay dowlad goboleedyada gaar ahaan goobaha ay ka dhacayso doorashada waana tii ugu adkayd waxaana la rabaa in een, si ay u dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah waxyaabaha taagan ama shakiga fara badan ee laga qabo in ee xukuumadda ama maxay ahayday dowladda federaalka ee mudaxleedkeed u dhammaaday laga qabo in weli maaragtay ay ciidamo ku daabulayso goobihii ay ka dhaci lahayd arrimaha ee goobihii ay ka dhici lahayd ee doorashooyinka weli ay ciidamo ku daabulayso waxaa laga cabsi qabaa inay doorashadaas soo dhacaan ee taana waxay keeni doontaa runtii dhibaato weyn waad og tahay ee wadamo badan ayaa jira ee oo ay ka mid tahay etoobiyada dariskeena maanta meesha ay ku dhacday waa loo jeeda waxay ka bilaabatay doorasho dib loo dhigay ama la diiday marka ee, waxaan dhihi karnaa weli ee, kalsooni fara badan ma jirto ilaa ay doorashadu ay si rasmi ah oo daahfuran ay u dhacdo dadkan labada kun iyo labaatan iyo kowga waxay ahayd dalkani inaysan ka dhicin doorasho hal dhinac ah doorasho loo dhan yahay lagu wada qanci karo la isku raacsan yahay muxaafad iyo mucaaradba laga soo bilaabo ergada loo xulayo ee dooranaysa ee mudanayaasha baarlamaanka ee lagu soo ee lagu daray dadka wax soo xulaya oo ah ee odayaashii dhaqanka ama ugaas dheh ama suldaan dheh ama malaaq dheh qofba siduu u yaqaano broseskii rasmiga ahaa in la mariyo ee meeshii loogu talagalay ay ka- ay ka dhacdo wakhtigii loo igmaday oo maxaanku idhaahdaa ee la sheegay kursiga beel hibil la dooranayana la doorto waxyaabaha 2016 kii dhacay waxaa ka mid ah in maxay ahayd ii sheeg murashaxiinta kursiga ku tartamaysa loo sheego in kursigooda la dooran doono galabta marka ay tahay afarta oo kale marka lasoo hormariyo oo labadii duhur la- labadii duhurnimoba la doorto oo la yidhaahdo marka kursigaadi waa la doortay kalsooni darri noocaas ah ee ayaa jirta waxaa kaloo jirta goobahan ay ka dhacayso doorashada ee maxay ahayd inkastoo la sheegay in amisom boliis la geynayo haddana amisom boliis waxay ilaalinayaan xayndaabka uu ku yaallo hoolka ay doorashada ka dhacayso keliya ayay ilaalin karaan laakiin haddii maxay ahayd ii sheeg ergada ee ee loo maleeyo in maaragtay ii sheeg ay dooranayso nin mucaarad ay u janjeerta la bedelo ama loo diido inay galaan ama ninka loo maleeyo ama murashaxa loo maleeyo maaragtay in uu maaragtay ishag mucaarad yahay maamulka meesha ka jira markaa aanan isku ficnayn ama kuwa dowladda federaalkaba maaragtay aan isku ficnayn in la yidhaahdo maba gelaysid electoral security-gii marka halisuu ku jiraa ra-iisul wasaarahana runtii waxaa u taala een, howl weyn baa u taala ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta howl weyn baa u taala oo ah maaragtay sugitaanka amniga arrimaha doorashooyinka sida aad la socotid een, dowlad goboleedyadu haddana xaaladoodu way kala duwan tahay een, musharaxii madaxweynaha sheekh mukhtaar robow cali oo muddo saddex sano ku dhowaad halkan ku afduuban oo aan maxkamad la soo saarin oo aan maxkamadi soo qaban oo aan familkiisii arki karin oo aan dadkiisii ehelkiisii aqrabadiisii aan arki karin waxa lagu haystan ilaa ay hadda aan la garanaynin in la soo daayo xorriyaddiisi la siiyo si ay qayb uga noqoto barnaamij kadib u heshiisiinta oo aan aaminsannahay inay waddada u xaari doonto doorasho xur iyo xalaala oo ay dadku ku dhiiradaan oo koonfur galbeed ka dhacda Ee, kalsooni darro weyn ayaa lagu qabaa hay-adahan amniga ee dowladda federaalka maaragtay ii sheeg ee ka amar qaata shalayto ama labada kun toban iyo sideedii iyada ayay ahayd tan etoobiyaanku dad u isticmaashay oo la hadashay sector commandarka weliba dembi bay geliyeen ee sector commandarka sector 3 ee hay-adaha nabadgeliyada ayay ahaayeen kuwa weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur dadkana laayay hay-adaha nabadgelyada ayay ahaayeen kuwa dhiibay qalbi dhagaxa hay-adaha nabadgelyada ayay ahaayeen kuwa weeraray guriga ee, cabdikari ee, guriga ee, senator cabdi qaybdiid kalsooni darro dhinacaas ah ayaa jirta inkastoo uu baarlamaanka ka sheegay in amnigii doorashada iyo hagideeda iyo hoggaankeeda uu ku wareejiyey madaxweyne farmaajo een, ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta laakiin weli kalsooni badan ee ma jirto madaxweyne farmaajo weli murashax ma ahan ma uusan sheegin inuu murashax yahay ee waxa uu u sheegi lahay waa garanaynaayo wuxuu rabaa inuu doorashada dhaco ee madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waa inuu soomaalida intuu soo hor istaago oo uu yidhaahdaa oo caddaystaa inuu murashax yahay uu qirtaa in muddadii sharciyadda ahayd ee dastuuriga ahayd ee afarta sano ahayd ay kaga ekeyd toddobadii february ee labada kun iyo labaatan iyo kowga marka taas waxay keenaysaa in murashaxa madaxweyne ama murashaxiinta madaxweynaha iyo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ay u siman yihiin isticmaalka warbaahinta ee, inay dadku dhex socdaan ee, maaragtay iisheeg awaamiirta maxay ahayd iisheeg ciidamada dadkooda inay soo dhex galaan dadkiisa soo dhex galo oo dadku wax we- wax weydiisto oo maaragtay iisheeg awooddii ee awaamirtiisana ay koobanto waxyaabaha meeshan la isku qaldayo waxaa ka mid ah sideedaba een, prime ministerku waa executive sidiisaba ra-iisul wasaaraha waa hay-ad fulineed maamulka doorashooyinka iyo amnigeedana waxaas markii hore ayuu u xil- u xil saarnaa waxyaabaha soomaalida lagu qalday bay ka mid tahay oo beenta ah Een, waa executive power xafiiska prime ministerka haddaan ku wareejiyey baarlamaanka hortiisaan kaga wareejiyey ee, wax- wax wax ay sheegaysa ma lahan
barnaamijkii dhegaystayaal weli ila dareertan afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle sareex cali xaashi cabdi weliba ku hadalay dagaal kudhihi deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe welibana dagaaladaasi ay lakideli xubno sare sare oo ku tirsan al-shabaab afhayeenka weliba uuse heshay in deega weliba uuse ku warmay deegaanada rasmiga ee dagaaladaasi ay kudhiyeen weliba saas ahaata uu ku warbiyey dagaaladaasi iyo saameynta eh, eh, s- saameynta uuse waaladay saas ahaata weliba uuse qiray in ciidamada dowladda iyo furdan hub ciidamada al-shabaab iyo adeegsadaan suus hadalkan dheki آه، بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah gaashaanle sare cali xaashi cabdi ahna afhayeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliya shirkaygan jaraa'id maanta waxaan ku qabanayaa howlgalladii beryahan ka socday shabeellada dhexe Eh, taas oo deegaano badan lagu soo xoreeyey laakiin qaybta hadda maanta uu dagaalku shalay iyo maanta uu ka socday waa- waa- waxaa waaye waaraxley califooldheere qurac madoobe intaas ayuu haddu dagaalku uu ka socdaa dhulkaas oo ah dhul kayn ah oo ama hawd ah oo beryahaanu dagaalku uu ka socday waxaa lagu dilay toddoba-iyo toban dagaalyahanaa lagu dilay haddana dagaalku waa socdaa waxaana ka go-an eh, ciidanka xoogga dalka soomaaliya in uu ka xoreeyo gobollada soomaaliya nabaddiidka shabaab Eh, wuu jiraa hub lagala wareegay dagaaladii howlgalladii hore dagaalkan eh, shalay ka dhacay meel jiqay ahayd eh, maaragtay oo maaragtay lagu garaacay eh, maaragtay hubiyaal lagu garaacay iyadoo loogana digay dadka deegaanka degan meeshaas in ay isaga fogaadaan eh, bacsiga la bacsanayo al-shabaab iyo nimanka nabaddiidka ah Eh, wixii huba iyo wixii eh, khasaare ah oo soo gaaray oo kalena gadaal baa laga soo sheegayaa laakiin waxaan hadda inii caddaynayaa in dagaalku uu ka socdo meesha la yidhaha waaraxley eh, qurac madoobe cali fooldheere nawaaxigaasoo ka socdaa eh, waana laga ciribtirayaa aagga shabeellada dhexe oo dhan ciidamada eh, dagaalka ka wada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidanka biliiska hirshabeelle ayaa dagaalkaas eh, eh, qayb u ka ah Eh, waxaana laga soo gaarsiiyey jab markii la- ciidamadu ay galeen hawshii oo dhulkii jaqda ahaa ama mataqaanaa hawdka ahaa waxaa lagu arkay eh, meydadka eh, nabaddiidka oo shan iyo toddoba iyo isdaba yaala iyo dad badan oo dhaawaca oo ay meesha ku jiiteen oo raadkoodii uu ku yaallo eh, cawska korkiisa dhiigoodii oo falaqtamaya sidaas awgeed eh, amarka iyo go-aanada ay qaadatay wasaaradda gaashaandhigga qaasaan taliyaha xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa ka go-an ciidamada xoogga dalka soomaaliya in ay ka xoreeyaan nabaddiidka waddanka soomaaliya
waa hagaag dhegaystayaal weli weliba si toosaan la dareertana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo siyaasiyiin iyo x- shacab iyo xildhibaano iyo weliba si wadajirahan dhawaayana in soomaaliya iyo gala marxalad doorasho taasi weliba ka tilmaameyna in guuleeta hanhooyta ummadda soomaaliyeed iyo dowladaba shakhsiyaadka warbaahinta la hadlay weliba kumid ee xildhibaan daahir amiin jeesow annaga in muddaaba waxaan ka shaqaynaynay dalka nabadgelyadiisa iyo in uu d- nabadgelyo doorasho ay ku dhacdo ee, dagaalka iyo dhibaatadana laga daaya dalka ee, kuraastana aan lagu raadin dagaal iyo in wax la boobo iyo in wax la dumiyo iyo in ee, laga horyimaado ee, danaha ee, soomaalida soomaalida waxaa waaye dalkan waa maalgashadeen ee, dhaqaalo badan aa yaallo dadkii waa ku soo laabteen in aan niyada laga jabin oo ay doorasho dhacdo mar kastaba waa taasaan soo dhoweehaynay waxaana ka soo horjeednay in lagu raadiyo ee, sida dagaaladii ka dhacay iyo waxyaalihii ee, ee, ee, ee, magaalada ka dhacay oo kale inayna inayna sii socon ayaan ka soo horjeednay waxaana taageersanayn dowladnimada ee, dowladnimadana maahan qof keliya ma lehe ummadda dhamme iyo dowladnimada iska leh taasaan soo dhoweynaynay taasaan taageersannahay meel marka waxaan waan leenahay in nabad- heshiiskii la gaaray iyo ee, nabadgelyada hadda magaalada muqdisho iyo ka jirto iyo gobollada iyo xasiloonida siyaasadeed si qaababka hadda qaabka hadda ay tahay waa soo dhoweyhaynaa walaal ummadda soomaaliyeed waxay sugaysay eh, muddo badan oo ilaa iyo dhowr toddoba bilooda ama lix bilooda ay sugaysay in dalku doorasho aada Eh, ma lihin haba maadaama annaga cadaaladii aan rabna aan weynay eh, dalka doorashadiisa dib ha loo dhigo waxaan rabnaa doorasho inaan aadno eh, dalku doorasho laga qabto doorashadaasna wixii ka soo baxa ama goobaha lagu qabanayo ay noqdaan goobo dhexdhexaada oo security-keeda la ilaaliyo sababtoo ah meesha waxaad u jeednaa in maanta la isu hub aruursanayo oo beelihii gobolkooda lagu qabanayay beelaha gobolkooda lagu qabanayay beelaha ma- maanta eh, gobolkooda lagu qabanaya sida hadda galmudug eh, dadku qabiil waaye beel baa degta beelaha dega eh, kuraastooda waxaad u malaynaysaa xoogaa in laga cabsaday laakiin waxaa jira beelo tiro badan oo aan gobolka degnayn oo aan muxuu ahaa eh, haysan awood lagana tiro badan yahay Ee, runtii waa soo dhaweynayaa guddiga doorashada maadaama waddankeena uu ka yimid xaalad maaragtay marxalad xasaasi uu ka yimid ee, wax walba markaa xal loo arkayayna markaa laisku raacay waan soo dhaweynayaa guddiga doorashooyinka inkastoo weli xoogaa caqabada iyo tafaahum uu ka jiro laakiin wax walba waxaa ka wanaagsan in wadankii uu hore usii socdo maaragtay qallaansiyihii iyo waxyaabihii maalindu dhacays waddan kusoo laabanin Ee, waan soo dhaweynaynaa guddigaas Ee, waxaan kalentoo aan maaragtay anoo fursaddan ugu faa'iidaysanayo ee, ka beel ahaan waxaan rabnaa maaragtay annaga beeshannada ninbaa maaragtay kursiga labaatan sano waqti ku dhow fadhiyey Ee, maadaama hadda doorasho waddanka u aaday waxaan rabnaa kursigaas in loo cadaalad falo waxaa jiro musharaxiin badan oo aqoon-yahano ah oo dalka dibaddiisa wax kusoo bartay Ee, runtiina aan u aragna inay fursad weyn ay keeni karaan isbeddel fiican oo imaan karo wallaahi doorashadan waa la siyaasadeeyey tii hore waxay ugu duwan tahay in la siyaasadeeyey waa la siyaasadeeyey dad baa dhinaca xun u qaatay dad baa waxbaa la boobaa yiri dad baa een, muxuu ahaa een, oo marbaasba wadanka khatar galay oo ciidamo muxuu ahaa gadoodsan iyo adduun iyo mucaarad isdaba cararayo iyo iyo saraakiil fakanayso la arkaya marka een, markaas wadanka khatar uu ku sugnaa Een, muxuu ugu duwan yahay su-aashaada ah marka waxaa ugu duwan yahay doorashadan waa la siyaasadeeyey waa la qabyaaladeeyey noocyo badanaa loo dhigay marka laakiin doorashadii labada kun iyo lix iyo tobanka aheyd ma siyaasadaysneen doorasho caadi ah oo isbedela oo mucaaradku ay aamusan yihiin ilaa xildhibaan laga soo doorto musharax shaacin kara ayna jirin ilaa een, muxuu ahay doorashadii baarlamaanka ay ka dhacdo abtilada dhacday waxaa weeye waxaad arkaysaa boorar jidadka ku dhagan oo musharaxiin waa leeyahay qofka musharax wuxuu noqon karaa markuu shuruudaha buuxiyo oo gu- baarlamaanka lasoo doorto oo baarlamaanka guddi doorasho uu iska dhex saaro ee, guddiga doorashada ay shaaciyaan xilliga shahaadada doorashada la qaadanayo oo shahaadada doorashada qofka qaato qofkaasaa boor dhagsan karo oo dhihi karo muxuu ahaay musharaxana dhihi karo hadda waa laga sii hordhacay hordhacaas waxay keentay in eh, isxulufaysi eh, muxuu ahay qabyaaladaysan oo ah nuuc kala midabo badan leh dowlado shisheeye ay lug ku leeyihiin waxyaabo fara badanaa dhacay marka een, doorashadan doorashadii hore waa waxay ugu bedelan tahay intaan kuu sheegay oo ah in la siyaasaday
weli dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo dhegaystayaal si toosa inla dareertaan soomaaliya iyo etoobiya weliba oo shala saxiidana heshiis ganacsi soomaaliya welibaa markaasi ay dhoofiyaase malayga yaan weliba lahan dhoofiyey jaadka haddaba heshiiskaas soomaaliya mehe ka kordhiye wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya cabdulaahi bidhaan iyo faahfaahi
heshiiskaas wuxuu ahaa een, heshiis kalluunka soomaaliya oo muddo badan een, ay haysay suuq la-aan iyo meel loo dhoofiyo ay aan ugu soo helay ama een, aan ku guulaysanay inaan usoo helo meel loo iibgeeyo kalluunka soomaaliya marka ganacsatadii soomaaliyeed ee kalluunka ka ganacsan jirtay een, iyo kuwii ka iibsan lahaa ee dhinaca kale etoobiya ka yimi een, baanu goobjoog ka ahayn kulan ay isugu yimaadeen oo ay isku dhaafsanayeen heshiiskaana ku gelayeen annaga waxaa muhiim noo ah in aan wax soo saarkeenna aan iibgeyno wax soo saarkeenna oo uu ugu badan yahay haddeer dhinaca badda oo arrintaan haddeer aynu ka wada hadlayna ah kalluunka soomaaliya suuq ma lahayn muddo tiro badan oo haddeer muddooyinkii u dambeeyey ee dowladnimada soomaaliya dib u dhacu ku yimi Een, inta badan waxaa lagu qaataa si tuuga ah waa la xadaa kuwa aan la xadinee dadka soomaalida ay soo kalluumaystaanna suuq uma helaan ama waxaa lagu bahdilaa suuqyada adduunka markay iib geeyaan qiimo raqiisa laga siistaa marka muddo laga hayabaa dib loo soo celiyaa tusaale markaan kaaga soo qaado xamar waxaa degan shirkado badan oo waaweyn oo ganacsato oo kalluumaysi shirkadahaas uma helaan meelay kalluunka u dhoofiyaan waxa ay soo saaraan iyo waxa soomaaliya lagu isticmaalaana way kala badan yihiin muddan waxaan la raadinaynay meelo wadamo badan la tagtagnay ganacsatada laftooda intaan kaxaynay markii ugu horreysay oo aan ku soo guulaysanay in kalluunka suuq loo helo waddanka etoobiya oo dad tiro badan ay degan yihiin dekad iyo bad toonna aan lahayn baahi inay u qabaan kalluunkeenna oo markii hore arrimo badan oo qayb siyaasadeed iyo qayb dhinaca caafimaadka kalluunka iyo tayo dhowrnimadiisa ay caqabad nagu ahaayeen baa waxaan kusoo guulaysanay hadda inaan ku qancino inay kalluunka iibsadaan dabcan dhinaca kale dee qaad bay keenaan waxyaabo tiro badan bay soo geliyaan khudaar bay keenaan baradh ay keenaan basal bay keenaan laakiin annaga waxuma u dhoofino annaga marka shardigeennu wuxuu ahaa in kalluunka suuq loo helo oo haddii kalluunkaas aanay naga qaadanin annaguna waxyaabaha ay noo keenaan aan joojin doonno marka waxaan u malaynayaa inay horumar iyo guul iyo u soo hoyatay soomaali weyn oo dhan gaar ahaan ay aada ugu farxayaan oo u soo dhoweeyeen ganacsatadii waaweyneyd ee kalluumaysatada ahayd iyo kuwa yaryar intaba oo kuwa waaweynay markay waxelaan kuwa yaryar ee soo qaqabanaya ee soo jilaabanaya kalluunka iyaguna waa helayaan oo runtii muddo badan ku jiray xakamaysnaa oo meelay waxooda u iibgeeyaan aan haysanin inay maanta arrintaa u dabaaldegayaan oo ku faraxsan yihiin waa waa guul soo hoyatay wey qaadka etoobiya ka yimaadaa soomaaliya weligii waa imaanayay intii soomaalidu jirtay ee la yaqaanayba waa imaanayay meelo tiro badan oo soomaalidu ama soomaaliya ay tahay buuna buuqaad ku yimaadaa waqooyigu yimaadaa gobollada dhexuu yimaadaa muqdishu yimaadaa oo hadda aada ugu badan yahay waxaa nagu khasbay inaan inaan jaaniskan aan u helay waxay ahayd wixiina idinka waa keensan kartaan annaga waxayna ma qaadanaysaan marka annagu waxaan u aragnaa inay guul tahay qaadku weligiina waa imaan jiray waana imaan doonaa in aan suuq u soo helno waxa inagu aan hayno oo la iibsado barodhatiga soomaalida kan kenya oo aad sheegtay maxay ahayd ama waddamada kale iyaguba ama ama ama qaadba keenaya ama ama macaamiil kale lele soomaaliya iyagana shuruudahaasunbaa horyaalla haddii ay wax soo saarka soomaaliya oo kalluunku hadda ugu badan yahay iyo adeegyada kale ama khayraadka kale soomaaliya ku jira ee aan suuqa loo haynin haddii ay qaadanayaan waa soo dhaweynaynaa waa welcome haddii aanay qaadanaynin dee ma diyaar uma nihin in wax inta nalaku soo dhaamgareeyo wax naloo keeno lacagtii iyo dhaqaalihii waddanka yaalina la qaato oo lacagtii adkayda ee waddanka taalay la qaato marka lacagta la qaadanayey waa in lagu iibsado wax waddanka yaalla muhiimadda ugu weyna waa intaas lacag baa la qaadanayay soomaaliya waa la imaanaya ama qaad baa la keenaya ama badeeco kalea la keenaa kaash baa laga qaadaa soomaaliya lacagtu ama ama ama ama shacabka ha noqoto ama ganacsatada ha noqoto lacag uma hadho marka lacagtii baan waxaanu khasabnay wax waddanka yaalla in lagu gato dadka soomaaliyeed maanta oo ay ugu horeeyaan marka ganacsatada kalluunku waxa ay ay ay dhaxli doonaan haddii ilaahay idmo wakhtiyada soo socda marka ay iyaguna dee u diyaar garoobaan oo horumar ay ka gaadhaan inay si fiican u gadaan waxay dhaxli doonaan inay suuq helaan in lacag waddanka laga saarayey iyaga ay ku hadho oo dukaamadooda iyo iyo xarumahooda ay taallo heshiiska horta wuxuu ka dhexeeyaa labada ganacsate ee etoobiya iyo soomaaliya intii ay awoodi karaan bayna kala qaadanayaan waxay ku xidhan tahay kabaasitigooda kalluunka soomaaliya usoo baxa intii ay heli karaan oo ay dhoofin karaan oo ay mariyaan shuruudaha iyo nidaamada laga rabo in waddan kale loo dhoofiyo badeeco weliba kalluun ah oo ama hilibka iyo kalluunka iyo waxyaabaha cuntada way ka dhib badan yihiin in lagu ilaaliyo caafimaad qabkooda la ilaaliyo marka shuruudaha hadday ka soo baxaan intii ay haystaan ganacsatada soomaaliyeed waa laga iibsanayaa limitna kuma xidhna lacagto iyo dhaqaalaha la kala sisanaya annaga nooma yaallo waa wax furan hadba badeecadu inta ay joogto weeye bay ku xidhan tahay wax annaga aanu cid u xidhayna gaarayna ma jiraan ganacsatada soomaaliyeed oo dhan waa u furan tahay arrintaas waa inay caddaato qiimo annagu aanu ku shaqo leenahay oo aan goynaynaana ma jirto qiimahaas wuxuu u yaallaa ganacsatada labada dhinac laba dowladood oo heshiiska la saxeeday horta ma jiraan heshiiska waxaa wadagalay labada shirkadood annagu goobjoog baanu ahayn waxaanu annagu ka soo shaqaynay oo ku qasabnay runtii oo ay naga ogolaadeen dowladda etoobiya in badeecada soomaaliya oo kalluunka ugu horeeyo ay aqbalaan waddankooda inay gasho oo markii hore waxyaabo badan iyo shuruudo badan oo aanay ka gudbi karayn ganacsatadu ay ku xidhnaayeen waa naga ogolaadeen waana ku mahadsan yihiin arrintaa inay naga ogolaadaan dhinaca kale labada ganacsato bay bay ku xidhnaanaysaa sida ay marka u macaamilaan annaga waxaanu ilaalinaa ase dowlad ahaan kalluun badqaba inuu dhoofo badqabka kalluunkaan ilaalin doonnaa haddii ilaahay idmo waana ka wada shaqaynaynaa labada dowladood waxaana u malaynayaa waa waa guul usoo hoyatay shacabweynaha iyo ganacsatada soomaaliyeed intaba waxaan kale oo mar kasta aan ka shaqaynaay oo aan raadinaynaa inaan suuq kale u helo oo suuqyo waaweyn ama muddo aan haddeer ka shaqaynaynay aan rabnay inaan kasii shaqayno haddii ilaahay idmo si aan kalluunka soomaaliya suuqyada waaweyne caalamka oo suuqa euda yurubiyaanka ama kuwa kasii fogfog intaba aan gaadhsiino in kalluunka ama khayraadka badda ee soomaaliya ku jiraa aan suuqyada waaweyn ee adduunka aan geyno si ay ula kumbiid gareeyaan ganacsatada soomaaliyeed ganacsatada waaweyn ee adduunka
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii la dareertan dhinaga kale shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho yayoon aragtidii oo kudhiibadi kalluunkaas iyo jaadkaas iskishal bedeladeen dowladaha soomaaliya iyo etoobiya marnamo isuma qalmaan mana isu dhowa waa boqolkiiba boqol isku jibaarmaan in qaad xun oo darooga ah nagula beddesho malaygaynii iyo kalluunkayni badda ay sheega oo annaga aan u baahan nahay runaantiina wax aad iyo aad looga xumaado in arrintaas la sameeyo waxaana kula talin lahaa dowladda federaalka ah iyo dhammaan inta ay qusayso in ay arrintaas lagana laabto wax u qalmo isheeg malayga aan ku bedelanno isheeg inaan qaad ku bedelanno ma qabo qof qabtana inay jirto malay maayo inay ka fiirsadaan waxyaalaha ay saxiixayaan maxaa dan ugu jiro dalka in la yidhaahdo maane ina darooga la keeno oy dhallinyaradu ku fasahaadaan oo maandooriye eh annagiina aan dhoofinno maanta kalluun oo heerka oo caalamka oo maanta ka taagan yahay la wada ogyahay dhaqaale ahaan hadday noqoto hadday noqoto caafimaad ahaan kolleyba ani aad ay la qaldan tahay waxaan u arkaa in khayraadkeena laga joojiyo jaadkooda naga joojiyaan ma rabna jaad sida kay oo kale in bataatanba la joojiyo kalluunkeena iyo khayraadkeenana anaguna u ekaado lagu filnaado qaadkin darooga kale la soo geliyo in calaqii khamri la soo geliyo in balaayo kale la soo geliyo in xashiish la soo geliyo waa horseedayaa maybi dowladda waxaan ku baaqayaa inay naga joojiso nimankan danaha gaarka wataan oo nimanka jahadka hadda la saxiixday bahalkii etoobiya inay joojiyaan etoobiya iyo soomaaliya oo ganacsiga ay kala saxiixdeen waxaa weeye ganacsi etoobiya iyo soomaaliya inay kala saxiixdaan wax fiican weeye laakiin ganacsigu waa badan yahay qudaar iyo kalluun baa laysku bedeli karaa laakiin qaad iyo hadda qaadku sidaynu ognahay daroogadu ka mid yahay wax maaragtay wanaagsanna maaha iyo wax dayibaad ah rasaqnaahum min aldayibaad baa la yidhi marka wax wanaagsan inay ka ganacsadaan baa ku fiicnayd qayb daroogada ka mida inay maaragtay hadda la yidhaahdo dowladaha kala saxiixday wax ku fiican maaha soomaaliya oo bulshadeedu boqolkiiba boqol ay islaam tahay daroogada kalena ku soo hoosgaban ka dho amnigeeduna xaaladeeda ay iska garanaysaan siday tahay haddeer maaragtay howlahaas ka shaqeeya ama ku lug yeesho wax ku habboon iyo wax qabta iyo meel qaada inaysan ahayn baan u arkaa laakiin etoobiya dee dad darisa waa nahay walow waxaa weeye etoobiya iyo soomaaliya ay xiisad soo jireeni ka dhexayso marka in la yidhaahdo maaragtay qaad iyo waxyaalahaas laakiin wax ka badan oo ka fiican oo aynu ka kala faa'iidaysan karna baa jira oo ganacsiga oo aad u ballaaran oo maaragtay bulsho aad u badan oo nagu xeeran weeye
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaantaa gabagabeene barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhaba intaanu ku kulmaana barnaamijkan lamida ammaano allah